marka hore soo dhowow doctor xanafi cabdi shiqaadan
waa dhawaha insha allah tacaala doctor sidaad ka warqabto adduunka waxaa ka jira siraac sanadkan oo maanta ay tahay maalinkii ugu dambeysay waxaa dunida ka dhacay asamaad kala duwan marka guud ahaan maxaad ku qiimeynaysaa sanadkan wixii dunida ka dhacay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam runtii taariikhda markaad dib u fiirisid sanad bal waxyaaba waaweyn oo lagu xusuusta ayaa jiro oo la rikoor gareeyo oo laga faa'iideysto taarikh ahaan haddaan waxaan dib idiin celiyo laba kun iyo labaiy labaatankii horedhac ahaan haddaan dib idiin celiyo laba kun labaiy labaatankii wuxuu ahaa ugu cadaamaar dagaalkii ruushka uu ku qaaday ukraine iyo saameynta uu sameey iyo adduunyada sida isku khilaafeen iyo dhaqaalaha ruushka si loo baabi'iyey iyo wixii ka dhashay isbahaysyadii ka sameystay breaks kuway dhihi jireen marka sanadkaas waxaa ugu caansanaa laba kun iyo labaiy labaatankii dagaalkii ruushka ukraine sanadkii laba kun iyo saddexiy labaatanka waxaa aada ugu caansanaa dagaalkii ay qaadeen falastiiniyiinta ay qaadeen duufaanu aksa lagu qaaday yuhuudda lagu baabi'inayay iyo maaragtay sidii ummadda adduunka oo dhan ay u dayacday oo dadkaas markay cadowga iska qaadida lahaayeen maaragtay wax dacmi ay ka waayeen iyo si loo baabi'iyey si loo tirtiray iyo sidii ilaa maantada aan ku socoto dagaalkii khaza ayaa maaragtay two thousand twenty three-ga ahaa xaalad aada aada weyn u ahaa maaragtay midkan hadda dhammaanayo beri maaqdams maanta udambeysaan filayaa two thousand twenty four-ka ah waxaa soo baxday dhacdadii hadda ka dhacday syria oo bashaar asad iyo ummadii kontonka sana u gumaysanaya iyo wixii hal mar laxaaqay oo meeshii laga saaray oo dagaal qorsheysan oo lasoo mucaamareeyay inta la sameeyey oo turkiya iyo meelo badan intay isku tagtageen bashaar asad hal meesha looga saaray oo ka baxday haddaan usoo laabano dhinaca soomaaliya sanadkan soo dhaafna waxaa ugu muhiimsanaa ugu caansanaa heshiisku sheegii xaaraamta ahaa ee axmaqii muuse biixi uu yiri yuhuudda waxaan kula galay meesha la yidhaahdo adisababa ee uu rabay inuu ku bixiyo badda soomaaliya ilaahay ma qadaro subxaana wa tacaala kaasaa saaxadda soomaaliya aada u gelgelay oo wiil iyo waranle iyo qof walba oo soomaaliya oo damiir raba uu ka qeyliyey oo culummo iyo caamaba maaragtay kaasaa saaxada ka socday maaragtay oo ugu muhiimsanaa runtii waxaa kaloo aada u muhiim ahaa oo sanadkan two thousand twenty fourk hadda sii dhammaanayo fashilkii ku yimid iyo baabi'ii ku dhacay iyo calol uustii oo waxba qaba weysa oo meesha ku baabaaday iyo waxaa aada u muhiim ahaa maaragtay dagaaladaas maaragtay lagu qaaday iyo sida maaragtay specially maarata duulaame dadkii soo duulay iyo wixii ku dhacay ayaa ugu muhiimsanaa runtiina taariikh fiican oo aada u wanaagsan oo waxaa laga qoray oo laga samey hadda aflaantii ugu dambeysay kheyr allah siiyo qoladan iclaanka ay ka tahay ilaahay ha xifdiya subxaana wa tacaala taariikh fiican ay ka qoreen oo maqal iyo muuqaal aho maaragtay balduulaankaas iyo xasan iyo digdigtiis iyo meeshuu ku dambeeyey oo ninkii fiirsadaa aada ugu dheri doono loona baahanya in buwaag laga qoro oo maara taariikhdaas la reebo dagaaladaas iyo markay sidii ugu baabi-een calol uustii maaragta ee kusoo duulay ee waddanka ayaa ugu muhiimsanaa duulaanka xasan garguurta runtii aad baa loogu midoobay maaragtay qulubta isku furantay oo waxaa arkaysaa rag maaragtay wadaadaha qoryahooda wato waxaa arkaysaa dad maaragtay odayaal nabadoona qaarkood meesha ku shahiiday waxaa arkaysaa meesha waxaa ka muuqda dagaal ee aan le waxba laysku reebanin maaragtay oo xagga dhanka xagga iclaanka iyo culummadii iyo iclaankii iyo kulli taasna waxaa naga kaafinayso ninkii fiirsadaa ee aadna u mutaabiceya maaragtay ee alkataib waxay ka soo saartay sidoo kaleeto wadanka wuxuu iska galay hadda laba kun iyo laba labaatankan iyo laba kun labaatan afartan ee hadda wax weynoo dagaalaha dhacay ma jirin inta badan dagaalo laba kun iyo labaatan saddexdii xoogooda ahaayeen dagaalkii maaragtay waxaa bilaawday koox kooxsiga iyo baab iyo dowladda xasan garguurtaa bilaabatay waxaa bilaawday dagaalkii jubbaland ee lagu qaaday meeshai ahayd maaragtay raaska ambooni iyo meelahaas waxaa kaloo caan ahaa khiyaanadii weyneed ee cudmada aheyd oo turkiya uu ka galay soomaaliya oo taariikhda aada in loogu qor loo baahan yahay oo jiilka soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliya aysan marna hilmaamin maaragtay inuu maanta u hoosaasiyo u yiraahdo etoobiya waa in bad la siiyo inuu la soo istaago waa ninkii ay ka filayeen soomaaliya uu dhahay maarata somalilan difaacaya iyo somalilan waxtara iyo somalilan islaam isku naha iyo beentiisii iyo nifaaqiisii iyo kidbigiisii iyo khiyaanadiisii iyo wejigiisa rasmigaa soo faanay inuu la soo istaago oo caalamka oo fiirsana uu yidhaahdo etoobiya waa in badlas inuu ordogan yidhaahdo waxay dhahay taariikh maaragtay runtii baal madow ka gashay soomaaliya biidni illaahi tacaala ilmaha dambe iyo caruurta dambena ay ogaan doonaan nin ku dhacaa la waaye adduunyada nin saa u hadla maaragtay inuu maaragtay turkiya maanta ilaahay ma qadar haddii maanta baddaa soomaaliya la waayi lahay waxaa u sabab ahaa ninka la yidhaahdo ordogan u sabab ahaa iyadoo caalamkii kaleeto dhan oo cadow iyo saaxiib ay ka gaabsadeen ay ka carareen oo maaragtay inuu la soo istaago waa in la siiya bad maaragtay in la siiya asoo fiirsanayo danihiisa gaarka ah waayahay dowladda federaalka sanadkan siyaasiyan qaabkee baad ku qiimeyn lahayd sanadkan isaga ah waa sanadkii fashilka iyo burburka iyo insha allahu tacaala mar dhow sidii afghanistan inay dheci doontaan rajaynaa oo diyaaradaha ay qaqabsan doonaan sida nin walba u saadaalinaya waana wax ayaga ay sheegayaan maaha waxaanaga hadda aan aan ku faanin maaha ayaga maalin walba la soo taagan hadda waxa ugu dambeeya maalindhoodaan dhegeysanayay qola iga soo wacaysa ee jalaalaqsi maaragtay ee calool uustii shalay xasan oo ciidan ka dhiganayay oo isaga dhahaya waa ciidanka qaranka oo waa danab oo waa heblow u dhahayay oo maanta shacabkii maanta ay gowracayaanay jarjarayaanay maaragtay baabi'inayaan maaragtay ee caluusti maanta meelba ay kasoo cararayso ee maanta ay ku bahdelaysan tahay oo maanta wax ka naxa aysan jirin xasan maanta wuxuu ku jiraa maaragtay e fashil iyo burbur sanadkan waa sanadka burburka oo qof walba uu ku diganayo waxaa igala sii daran e shalay meed mase habeen hore waxaan fiirsanayay midkan doqonkan ee axmaqan ra-iisul wasaaraha ee u malaysid ee gabar aroos u socoto oo maalin walba soo labisanay oo shaati cusub iyo futashaari cusub iyo umalaysa gabar aroos loo gelbina oo kaleto shalay maan daradan haysana soo hadla oo dhahay soomaali waa ahlu naar u yidhi soomaali waa ahlu naar u yidhi soomaali waa ahlu naar wuu iska hadlaa waa axmaq iska feera weynaada oo doqon ah oo siyaasad aqoonin oo way aragnimo ahayn wixii maanta waxaa la taabtay qurunkooda iyo foolxumadooda inay maanta ayada isgumaadeen waxa maanta ka socda ee hiiraan ka socda ee shabeellaha dhexe aan dhahay hiiraan meesha iska galaan dhinacan ceelbaraf iyo dhinacan jalaqsi ka socdo oo shalay dowlad la dhigaya shaati loo gelinayay oo calaska iyo akhaska ahaa iyo kuwii kaleeto macuusle lagu sheegayey oo maanta ayagana ka daray oo qabiil iyo balaayo u rogtima marka xasan fashil xoglu ku dhiiraa soomaalida waxay tiraahdaa dad nin dhalay kaa og qotana dhul kaa og qalaana hilib kaa og xasan anaa reer jalaqs isku nahay anagaa si fiican isku naqaano anagaa abti u ah anagaa isnaqaano si fiican u garanayno xasan tusaale waxaan ku bixinaa waxaa la yihahdaa xasan waa nin iska socdo oo tuugsi u socdo iska socdaa tuugsi u socdaa marka waxaa la yahdaa nin iska socdo oo waddo iskaga socdo waa iska tuugsanaa marka waxaa la yihahdaa soo iska socdo maalin wuxuu yimid baa la yihahdaa ninkaa tuugsanaa ee waddabu isgoysa buu yimid maalin marka nin oday weydi marka waddadan xaggee u socotaa yiri ninka odagaa marka wuxuu yidhi adi horta xaggee u socoto yidhi markaas aniga waa iska socdo yidhi markaasuu hadda iska soco yidhi middaa doon iska raaco yidhi maxaa iga weydiinaysa mar haddaa iska socto marka xasan waa nin iska tuugsanaa iska socdo maalin etoobiya u cararayaa xaggaasuu tegayaa baxardaar iyo balaayo jiniyaa la geynayaa dhaantaa loo tumayaa maalin eritrea u iska tegaya waa iska socdaa maalin tanzania u iska tegaya waa iska socdaa maalin turki uu ka dhacaya uu leeyahy walaalkeen turkiga noo gudmanayo badii uu ka gadanaya dhulkii uu siinaya shidaalkii uu siinaya maalin waa ka boodaya wuxuu ka dhacayaa meesha leeda masar iyo qaahiraan jira haddana leeyahay marka xasan waa nin iska tuugsana iska socdo noloshiisana tuugsigaas iyo socodkaasi ku dhammaanaysa ilaa qabriga laga geeyo marka sanadkan waa sanad faashil ah oo inta badan fashil ku dhammaanaya insha allahu tacaala waayahay sanadka inagu soo aadan ee saacadaha soo socda caawa lix saac ama xilligii ahaataba bilaabanaya maxaa laga filan karaya dowladda federaalka maadaama sanadkan xaaladda aad ka soo warantay ay ku soo dhammaysatay
bismillahi raxmaan raxiim horta qeybka ilaaha ku shaqale subxaana watacaala waana hadda qeybka kama hadli karno waa iska taariikhdan baan fiirinayna iyo wadciga si u socdo waxay ku dhammaan doontaa xasan waa fashilka ugu darnaa hoosuu ka gubanaya xasan kuwii shalay maaragtay ee saaxiibada ahaayeen waa maqlaysa shariif murtad iyo cabdihibir cabdishakuuri waxa maanta qeyle ka baxa iyo qaaqda iyo waxa maanta ee dani ka socdo waxaan goboladii lakala taga waa la socdaa xamadooy inuu ka taga waa la socdaa saaka waxaan dhegeysanayay akhbaar dhaha maaragtay ee kuwaan puntland oo ku dhawaaqa maaragtay wax canshuura inaan laga qaadin baabuurta iyo gaadiidka ka yimaado etoobiya oo khamro wado waa hadala socda khamrey wadaan wax lama baari karo lama waxay karo khamradooda ha gataan waxooda ha gataan shin lagama qaadi karo waxaan la soconaa baabuurka usoo socda hiiraan usoo socda ee boosaaso ka soo baxay inta isbaaray inta canshuur laga qaadan ilaah gara karo marka waxeen waxay ku socdaan fashilkii ugu weynaa baa soo socdo waxaan u malaynayaa waa markii ugu dambeysay oo wax dowlad soomaal lagu sheegi doono inay dhici doonto insha allahu tacaala waxaan kaloo hadda la leeyahay waxbaa issoo bahaysanaya waxbaa la keenayane insha allahu tacaala waa iska oohaam nin maanta usoo babac dhigi kara ma laha nin walba wuxuu ogyahay wadankan dad baa iskale dad baa dhiigooda u bixinaya dad baa usoo joogo dad baa waardiyeysanayo wayna arkeenoo runtii fariintii dhalinyarada shabaabka ay gudbiyeen ee ahaa maarata warnimiyahow ka jooga dagaal mataqaanaan ka jooga xasanow dhaartaada noo dhaaray si fiican looga faa'iidaysto oo maanta xasan wax usoo socdo ma laha dhallinyaradii calal uustiina waxaa ugu filan tusaale iyo waaye aragnimo waxaa ugu filan iyagii la qabtay fariintii ay gudbiyeen ee caluluustii la qabtaa waxay ahayd warnimiyahu gaarigacan iska wata inaa gaarigacan iska wadataan idiin dhaanta inaa ciidan dowladda noqotaan marka wax ciidan usoo socdaan xasan ma laha waxaan kaleetan dhaqaal loo mahaayo fashil iyo burbur iyo baab ay kusoo socotaa waxaan ilaahay ka minaya subxaana wa tacaala inuu maaragtay nasri ummaddan lagu mideeyo muslimiinta lagu mideeyo ummadda soomaaliyana waxaa uu baaqayaa meel kasta ay joogaan war walaalayaal maanta ummadda meeshay maraysa waa ujeedaan xasan garguurta meeshuu gey waa ujeedaan waa iska socdaa meelu u socday meelu ka socda mala dadkaani jahanama lagu gurihaya aanqiraa jahanama loo dirihaya ummaddan maanta ha loo soo istaago in ummaddan midaynteeda iyo wanaajinteeda mustaqbalka rasmiga ah ee qof walba uu leeyahay oo qof kastoo soomaaliya raba inuu ka fikiro waa mustaqbalka aakhirada weeye intaasaan kusoo koobaya hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu